yuusuf sigad waa wiil dhallinyaro soomaaliyeed wuxuu ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse sida dhallinyarada kale ee asaagiya wuxuu lahaa hami iyo rajo weyn oo uu ka qabo mustaqbalkiisa waalidkiisu waxay ku dhiirigelin jireen inuu waxbarto oo shaqaysto kadibna gabadh guursado oo reer yeesho wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu fiican dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee efo markuu waxbarashadii dugsiga sare dhammaystay wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid a hay-adaha samafalka ee xeryaha ka dhex shaqeeya wuxuu u jihaystay hamigiisii guur iyo inuu calmado mid ka mida gabdhaha soomaaliyeed ee xeryaha kula nool balse yuusuf wuxuu la kulmay caqabadiisii ugu horreysay oo uu ku turunturooday haybta ay beeshiisu tahay gabar ayaa jecelna dhex maray gabadhi waxaa naga dhexaysay sheeko laba sanaa naga dhexaysay kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan ay leeyihiin maxaa tahay saaxa waxaas iyo waxaas kadib gabadhii aniga waxaan go-aansanay inaan labadeena isla roorno soomaaliya isla aadno kadib soomaaliya aan isla aadnay waan kasoo laabanay markaad ka cararteen xeryaha qaxootiga dhadhaab ee aad soomaaliya tagteen eed isi soo guursateen dib xeryo baad ugu soo noqon maxaad kala kulantay qoyskii inantu ka dhalatay waxyaaba oo aan loo joogin oo yani ficil oo aniga hataa ficil xun ayay i badeen waxba i dheheen oo aan la sheegi karin oo waxay dheheen yani reerkaas reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo aniga hadda waan shaqeeyaa shaqadeeda shaqa ayaan ku jiraa heeda ayaan u shaqeeyaa gabadha waan meeleyn karaa nolol maalmeedkayga gabadha reerkood hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda anigana hal cunug ayay ii haysaa hadda cunug ayay i leedahay waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed markaa ma idinkaa isku dhacay oo sidaa darteed bay inantu u tagtay mise weli reerkii baa kuu diidan reerkooda ay aniga ii diidan laakiin anagad waan is aragnaa kor waan iska aragnaa laakiin guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa hadda cunugina waa haysa waan gartay marka rajo maad ka qabtaa in reerkaagii isku soo noqdo oo markaaad meel dejiso maadaamaad sheegtay inaad dhaqaale ahaan awoodi karto inaad biiliso ilmahaaga iyo xaaskaagaba reerkoodii maxkamad iyo wax walbo ay igeeyeen waa i xireen laba jeer saddex jeer waa i xireen wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo waxba waaman la-ay waxbana faraha kuma hayin waan gartay marka iminka sidee yahay dareenkaaga arrintaa ku aadane aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber ah wax haddaan haysto ma laho maadaama aniga hadda aan waxba gacanta ku hayn gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyadeed iyo aabaheed yuusuf keli kuma aha dhallinyarada ku hungooba doonista gabadh ay calmadeen ee wiilal badan ayaa caqabadaasi oo kale la kulma guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika haybsooca qabiilka ku salaysan ee soomaalidu beelo ka mida ay takooraan ayaa ah mid muddo dheer soo jiray mana laha raad loo raaco diin ahaan iyo xeer kala midna dhallinyaro badan oo haatan nool ayaa ku tala jira in ay jebiyaan derbiyadaasi iyo xayndaabka bulshada lagu kala faquuqayo sida uu sheegayo faarax oo ka mida dhallinyarada ku dhaqan deegaanada puntland kana soo horjeeda faquuqaasi balse iyaguna waxay mari waayaan waalidiinta iyo beelaha ay kasoo jeedaan faarax maxamuud waxaan u arkaa inuu yahay total wax khaldan diintana meel kagama jiro laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsooc waa dhaqanka uu keenay haddaanu nahay nagu dhallinyarada waxaan aaminsanahay in haybsoocaas uu naga madax bannaan yahay waa isku dayn haddaan leena inaan baabi'ino laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankii oo dadkii aan woonaa aaminsan tusaaleahaan markaan gabar jeclaado waxaa dhacaysa reerka inay fiqwaan oo la yidhahdo dhallinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo anigay ka mid noqdo marka dhibaato waxaa jirta cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa weye dhex galo in aanan ka mid noqdo mid marka waxaa weeye in si wada jira lagu wada shaqeeyo dadkuna waa isku mid sagaal bilood baa lagu wada dhashay boqor axmed iimaan warsame oo degan magaalada hargeysa wuxuu ka mid yahay hogaanka sare ee dhaqanka ee beelaha gabooye waxaanu si dhow uga warhayaa beelaha la haybsooco ee ku dhaqan guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika waa kan isagoo ka hadlaya xaaladda takoorka iyo haatan heerka ay marayso haybsoocan wakti badan buu iska soo jiray kolba maxradaladu soo marmariyey waxaad moodaa boqolkii shan iyo toddobaatan inay soomaalida kasoo dhammaatay cusriyadii laakiin annakaa shan iyo labaatankan la doonaya inaan anaku baabi'ino waktiganan maanta joogna wakti uu ka fiican yahay hodda ma jirto oo cusriyadii intii badneed way baabaaday waan gartay sidan anagu aniyadda ayada ama ka dhigno maog tahay dadnimada ayada anagu haddaanu iseesno oon raano waa laydinka sareeyaa dad liitay baa tihiin oon hoos isku dhigno dee cidna kaa kici mayso anoo xaruurta wax la baro aan dhaqaale abuurno aan diinta xagga diinta u jeysano alla kuunba imanka nagu xidhan tahay maanta anu ma oran karo anoo odaygii beelahaas oo dhana waxaan tagaa maog tahay imanka geyskan africa dha waan ku wareegaa yuruto waan tagaa meel walba walagasoo aniga ka boqor axmed ahaan cidigiga karaamo badan ama suldaan asla uu kaga karaamo badan yahay maanta somalilan anugu ma garanayo ka waran markaa guurkii iminka waxaa la sheegayaa caqabada ugu weyne inay ka taagantahay dhinaca guurka ma jirto weli may dhicin in aan moogtahay hablo reeraha soomaaliyeed oo koleyta nimadaynu guursadaan xafladaan u qabano xaflada soo fadhiisto oonu isasiino oo sida aroosyada kale u dhacaan weli oo dataama aynan gaadhin laakiin waan rajeynaya inu gaadhno laakiin way jiraan inamo badan oo reeraha iyaga ama hablo badan oo inamada kale ay guursadaan oo isguursadaan iyagu dee suuqa madowya isku guurguursadaan oo is yidhaahdaan layskiisiin maayo oo markay isguursadaanna waxoogaa yar intay reerku keena xumaadaan waa dambiyada la geliyo bay ka mid tahay qof muslimna oo walaalkahay inaad xaqirtid oo maogtahay aad wax kale ku sheegtid marka waxa weeyaan ka soomaali ahaan anagu waxaanu saari jirnay dhibta arrinta iyadan culummada kitaabka dadkan soomaalidu boqol kiiba boqol oo muslim waxayna u dhagaa nugul yihiin ay u dhuun daloolaan culummada waxay yidhi hadday culummadu farashar saari lahayd oo isku taxaluujin lahayd inay waxaan suuriyaan anu waxaan qabaa ina ber hore iska suuri lahayd dee culimadina anaka imka culimo badan baa noo soo baxay oo diinta garanaya oo diinta kula doodi karno nin abwaan oo anakaana wuxuu oran jiray griiga oo ka guursadaa buu yii griiguba waa ka guursadaa haddii ay goodaanaa gunaanadii aniga gaalka kaaga gayaa inkastoo culimmadu ay tilmaamaan in takoorku aanu diinta islaamka shaqo ku lahayn aqoon-yahanada bulshada qaybaheeda kala duwanna ay aaminsan yihiin in haybsoocaasi aanu ahayn mid ku habboon bulshada inuu kusii dhex jiro haddana weli waa loo maaro la-yahay in guurka iyo xididnimada la ogolaado welise lagama rajo dhigin in dhaqankaasi maruun uu bulshada ka dhex baxo